haye xaggan aan soo leexdo haye wax gacanta taaga waa la waayay soo maa ninkii ilaahay rumeeya gaalnimada iyo wax kaloo la caabudana diida waxa uu qabsaday xarig adayg badanoon weligii go-aynin faman yakfur biaaguuti qaar baa aayadda waxay u kala hormariyeen saan macnaha u kala hor sheegay faman yakfur biaaguuti wayuumin billaahi ninkii aaguudkiiyo wax kastoo ilaahayna la caabudo diidoo ku gacan sayra ilaahay keligiina rumeeya faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati lwusqa xarig adayg badan lanfisaama laha on go-aynin saa darteed qowmiyadaa soo baxay eber baabee annagaa ree hebel annagaa ree hebel annagaa ree hebel baaba'de hanti wadaag cilmiyaysan dig dig dig dig dig dig geb maalinun baa la gaba waray wasii neef geeloo yeedhay oo soo dhacay gabowga toorri loogu riday geb waa dhammaaday dimuqraadiyad dimuqraadiyad iyadana in yar baa dabadeeda kasii wasuusla samayda arag hadda dimuqraadiyad ceertay lahayd iyo ciddii reer galbeed hayde waday beenaalanimadooda waa la arkay soo maaha wax yar baa dabadeeda kaga sii weysusila ninkii dimuqraadiyad waday dunidii muslimiinta iyo shacabkii islaam muslimka ahaa suuquu ka leeyahay hadda sababtooa mabdaa nimankii usoo dhiibay baa gadaal dab iyo kibriid kaga soo suray gadaal buu ka soo gubanayaa isna waa la arkaa bahal gacanta madaxa wuxuu haystaa ul gadaal ka soo gubanaysa war bahashaad noo sheegayso nimankii keenay soo maaha nimanka waxaan samaynaya marka waxaa weye islaamku waa islaamkii bilcurwati lwusqa shucuubtu markay rafaadaba alle islaamka ubaa diinta diinta naxariis iyo naruuro ku jirtaa saas darteed bal lilaahi aclaa xujatin caza wajal wey faman yusadiqhum ninkii rumeeya rususha bilaa shiqaaqin isagoo khilaafaynin oon jidkooda ka leexanayn faqad wasaa waa fuliyey bidaalika almiihaaqi axdigii iyo ballantii uu qaaday say ahayd buu u fuliyey oga soo baxay wadaaka qofkaasina naajin mid badbaadaya weeye min cadaabi naari naarta cadaabkeeda inuu ku waaro uu ka badbaadi sidaa hadduu ku dhinto ninkii axdigaa oofiya oo rusushii rumeeya oo aan khilaafin oo caqiidai iimaankiisa jidkii ambiyada mara qofkaasi cadaabna waa ka badbaadi inuu ku waaro xataa haddii intuu dunuub sameeyo waxoogay cadaabka lasoo yartiimbiyo waa laga soo saariyo nahrulxayaati inta lasoo mariyo waa akhirka janno u dambayn arintaasi wadaalika kaasi alwaarisu ninka dhaxlo weeye cuqba daari daarta ciribta leh ee jiritaankeedu dambeeye jannada la yidhaahdo isagaa dhaxalkeeda leh intaba aayada qur-aana wey intaba aayadaha qur-aankaa si fiican u caddeeyey qofkii rususha waafaqa een khilaafin waa qofka loo baahan yahay wey ee jidkii ambiyada qaata ee laqad kaana lakum fii rasuulilah iswatun xasanatun ku dhaqma ee ku dhaqma wama aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu kuwa jidkaa raacay waa kuwa la yidhi ulaaئika hum اlwaariثuun aladiina yariثuuna اfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannay leeyihiin wa ulaaئika lahum cuqba daar daarta ciribta san leh iyagaa u dambayn doona siday u dhaxli doonaanna suuraة الtakaabun magaca waa aayadda loogu bixiye weye aalika ywm الtakaabuni ywma yajmacukum liywmi اljamci waa laysukin keeni kulanka maalinta la kulmiyo daalika ka ywmu takaabuni maalinka la kala xoolaysta wey maalintaasa kala xoolaysi iyo isdhaxal yaallaa ninkii gaalka ah waxaa leleeya halkaasaa jannada ka geli lahayd waa geli weyey soo maha gaaladii baana badatay kuwaan muslimiinta la dhexeshiin qaysada kaasaa dhaxal yaallaa halkaasaa xoolo yaallaano niman xoolo haddana aadan u naxaynin ood ku faraxsan tahay inaad dhaxashay wey isagina naarta markuu galo hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcalan lahi gaal sidii ku fiicnayd iyo naartii ilaahay ma geliyey waabad ku raaxaysan balaabtaa kugu raaxaysan gaal gaal dhalay oo la keri waayey horta naarta iyo dabka ku dhex jirtaa baa dhihi wadaaka naaji min cadaabi الnaari wadalika alwaariثu cuqba daari waman bihim waman qofkii bihim rususha iyo wabilkitaabi kitaabkii lala soo dejiyey kadaba beeniya oo walaazama ku adkaysta alicraada inuu ka jeedsada canhu isaga walibaadiidada ku adkaysta oo ku dhinta fadaaka kaasi naaqidun waa buriyey kila alcahdayni labadii axdiya ballamood ee ahaa ilaahay keliya inuu caabudayo iyo jidkiisa inuu raacayo rusushiisa rumaynaya ahayd labadaba waa beeniyey labadabana waa buriyey ballan furo wey rabbigii ballantuu qaaday waa ku ballan furay rusushiisa xaqii lagu lahaa ee loo abuuray ee axdigeediina waa jebiyey mustawjibun wuxuuna waajibsaday bilkhizyi dulli buu waajibsaday fi daarayni labada daarood iyo aakhiraba dulli buu mutaystay ama aakhiro in la dullaydi waa la hubaa hadduu ku dhinto wa amaa adduunku waa mutay haddii la dulleeyo la cadaabo oo adduunka lagu dhigo lagu rafaadiyo ilahay baana qur-aanku yidhi lahum fi اdunyaa khizyun walahum fi اlaakhirati cadaabu cadiimu waxaana kaloo la yidhi ulaaئika lahum اlacnaةu walahum suuءu اdaari suuradday ahayd kaafir iyo racad labada waan maqlay sacad hadda waan maqlay ninkan kaafir ninkii ka ayib keebaa saxa adiga labadaa suuradood suurat racad ulaaئika lahum اlacnaةu walahum suuءu اdaari lacnad ku dhacday iyo daariya guri loo galbadoo bele iyo baas ka dhaceen bay leeyihiin baas ka dhacay la sheegayo muxuu yahay lahum min jahanama mihaadun jahanamaa loo gogli wa min fawqihim hawaashin dushana waa lagaga dabooli calooshiyo gudahana yusaru maa fii butuunihim aljuluud wey waa la waraabin markaasay calooshii hoostoo dhan baa shiidmi jirku markuu gubtaba kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa oo ku jirta suuraة اlmaa'ida soo mahayn maya suuraة الnisaa wey waman qofkii bihim rususha iyo bilkitaabi kitaabka kadaba beeniya oo walaazama ku adkaysta alicraaba ka jeedsi canhu kitaabka iyo ambiyada rusushu ka jeedsado iyo welidaa diida ku adkaysta qofkii dib ka toobad keena maaha qofkii ku adkaysta ee sidaa ku dhintaay fadaaka naaqidun mid buriyo weeye kaasi kilal cahdayni labadii axdiya ballanba mustawjibun waajibsaday lilkhizyi in la dulleeyo fi daarayni labada daaroodba lagu dulleeyo
wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbi waala amaa bacd waxaan soo gaarnay faslun fii kowni اtawxiidi yanqasimu ilaa nawcayni wa bayaani اnowci اlawali wa huwa towxiid اlmacrifati wاlihbaati fasalkani wuxuu ku saabsan yahay oo mualifku uu kaga hadlayaa fii kowni اtawxiidi ilaahay hala keli yeela marka la yidhaahdo oo kelimada towxiidka iyo shahaadada rabbi ha loo qira la leeyahay keligii inuu rabbigiiyo allaha xaqa a yahay hala qirana la leeyahay inay tahay yanqasimu ilaa nowcayni laba nooc mid u qaybsanta oo ereyga marka lagu leeyahay waa inaad ilaahay keli yeeshaa laba qaabba ama laba dhinac buu leeyahay oo ilaahay in loo keli yeela la doonayo wa bayaani nowci alawal labada nooc iyo dhinac midkood inaan caddayno kan hore oo ah wa huwa towxiidu almacrifati waalihbaat ilaahay in la aqoonsado waxyaabaha asmaa iyo sifaat uu leeyahay ee magacyadiisa iyo tilmaamihiisana la qiro oo la sugo oo aan la diidin halkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa wax laba culimmada ay u qaybsan yihiin markii kelimatu towxiid laga hadlayo macnaheeda marka laga hadlayo laba dhinac bay leedahay waxna waa ilaahay ku keliyeel wixii isagu uu leeyahayoo ama afcaashiisa ah ama sifaadkiisa iyo asmaadiisa ah afcaashiisa waxaa looga jeedaa dunidan yaa abuuray man huwa alkhaaliqu hadhihin khaaliq labaad baa jira waxaa ka mida arsaaqda yaa bixiya cid labaad ha u tiirinin oo la bixisa yaa kownkan iyo dunidan maamula oo suu doona ka yeela allah keligii wey inaad tiraada wey intaasoo dhani waa afcaasha ilaahay uu leeyahay cidna ha la wadaajinin cid baa la samaysay ha dhihin cid baa wax la maamusho ha dhihin cid baa wax la abuurtay ha dhihin cid baa wax la arsaaqda ha dhihin keligii u qir macnaha kelimada towxiidku qaar ka mid ihi qaabku waa ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa in lagu keli yeelo qaybna waa ilaahay in keliyeelitaankiisa waxaa weeye innagu aadama ahaan layna abuuray falka iyo cibaadada aan samaynayno ama ficil ha noqoto ama qowl iyo erey iyo weedh aan kule ku hadlayna ha noqoto ama waxyaabaha caqaa'idkaan rumaynayna ha noqotee waxa innaga xaggeenna ka imanaya cibaado ahna rabbi keliya ha loola qasto oo cid kale ayaan loo tukan oo cid kale ayaan loo soomin oo cid kale ayaan loo xajinin oo cid kale ayaan cibaado loo samaynin qalbigan ayaan la gelinin cid kale inay cibaado mudatay qowlna yaan lagu dhihin cid kalea cibaado mudatay falna yaan loo samaynin oo cid kale la caabudayo saas darteed baa markii si dhinacaas laga eego wuxuu noqonayaa laba dhinac ilaahay keliyeel markaad ka hadlayso falalka aadamuhu ay samaynayaane tacabudka iyo cibaadada ahna waa rabbi keliya u sameeya oo towxiidulcibaada buu noqonayaa waxaa kaloo lagu magacaabayaa towxiidu lqasdi waalabi wixii niyo iyo fal in la sameeyo lagaa dalbada u baahnaa rabbi keliya ku caabud qaybta labaadna waxay noqonaysaa towxiidu almacrifati waaliihbaati ilaahay in la aqoonsado oo loo sugo wixii isagu uu xaqa u lahaa oon la diidin oon ilaahay isagu dunida inuu maamulay oo abuuro oo suu doono ka yeelo aan lagu qabsanin oon lagula gorgortamin qaybtan hore towxiid ulmacrifati waalihbaat ee nooca hore uu ka dhigay bay culimmadu laba u qaybiyaan mar mararka qaarkood marka saddex weeye lagu leeyahay towxiid ulmacrifati waalihbaat baa waxaa soo gelaya macrifada iyo ihbaatka labadaa in la kala qaado oo looga jeeda macrifadana ilaahay in la aqoonsado rububiyadii ahayd afcaasha rabbi ahayd ihbaatkana looga jeedo sifaat waalasmaa asmaada iyo sifaatka ilaahay in lagu keli yeelo haddaba saa darteed waxaynu arkaynaa culimmadu labadaa ariiqa ama labadaa jid bay mareen qolo laba ka dhigtay oo yidhi labada qaybood midii waxaa weeye towxiid almacrifati waalihbaat midka labaadna waa towxiid alqasdi waalabi ama towxiid alcibaada yidhi iyo qolo tiri midkan labaad ee towxiid ulcibaada iyo towxiid ulqasdi waalabi waa saad u tiraahdeen waa idinku raacsannahay laakiin midkanaad duubduubteen ee hore ee towxiid ulmacrifati waalihbaatiga ah laba aynu u kala qaadno afcaasha ilaahay oo towxiid arububiya ah iyo asmaada iyo sifaatka oo alasmaa wasifaat towxiid alasmaa wasifaada aynu kasii kala dhignoon sii kala qaadno markan ooda qaad iyo jiid waa isla meelgeyntiie nuxurka la yskuma khilaafsana laakiin laba aan ka dhigna iyo mid baa isku duuduubtaana intaan kala qaadno saddex ha noqdaan waya waxa la ysku hayo laakiin waa iska khilaaf lafdi aho wax natiijiya macnaya nuxura aan lahayn laakiin waxaan oga jeedaa inaadan la yaabin labada taqsiim ama labada qaab iyadoo loo qorayo loo maray haddaad aragto inaad ogaato isla gurigeynta inay tahay kadib wuxuu yidhi awalu waajibin cala alcabiidi macrifaة الرaxmaani bالtowxiidi id huwa min kuli اlأwaamiri acdamu wa huwa nowcaani ayaa man yafhamu ihbaatu daati الrabi jala wacala asmaa'ihi اlxusnى صifaatihi اlculى waanahu الrab اljaliilu اlأkbaru alkhaaliqu اlbaari'u wاlmusawiru baari اlbaraayaa munshiئu اlkhalaa'iqi mubdicuhum bila mihaalin saabiqi alأwal اlmubdi bila اbtidaa'i واlآakhiru اlbaaqi bila اntihaa'i الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في جنوه وهو وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها intaan fili maayana wada gaari doono laakiin intaan baynu wax ka aqriyi doonaa haddii alla yidhaahdo mualifku raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi awalu waajibin waajibka ugu horeeya cala alcabiidi addoommada alle waajibka u horeeye lagu leeyahay macrifatu araxmaani allihii naxariis badanaha inay aqoonsadaan weeye bitowxiidi keliyeel ay ku aqoonsadaan oo inuu waaxid keligii ay yahay oon cidla wax la wadaagtaayi jirin inay ku aqoonsadaan baa looga baahan yahay dadkii waana waxa koowaad ee ku waajiba saas darteed qofku markii uu qaan gaaro ama uu wax kala garto ilaahay kelinimadiisa inuu aqoonsado oo keligii inuu yahay rabbiga dunidan maamula dunidan abuuray wax walbaba arsaaqa wuxuu doono ka sameeya markuu doono baabi'in kara markuu intay doonana ay dhisnaanayso qof waliba wuxuu doona ka dhigay wuxuu doonana ka yeelayo inuu rabbi keliya yahay oon cid arintaa la wadaagta jirin inaad aqoonsato wey haddaba awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitawxiidi ilahay arrintaa wuxuu ku sheegay inay waxa u horeeya waajibka ay tahay macnaha saasa inuu yaho kelimatu tawxiidka yahay fii suurati muxamed baa lagu sheegay oo aayad bu ilaahi subxaana wa tacaala ku sheegay maxay ahayd aayaddii fii suurati muxamed faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembik faclam waxaad ogaataa annahu laa ilaaha ila allah alla maahanee mid kaloo xaq cibaada u mutay inaanu jirin ogow kadib wastakfir lidembik markaasaad dambi dhaaf weydiisan kartaa markaad aqoonsato baad dambi dhaaf weydiisan kartaa sababta uu isagu ugu horeeyo waxa qofka waajibka ku ah oo salaada ugu horeeyo oo soonka ugu horeeyo oo zakada ugu horeeyo oo xajka ugu horeeyo tilmaamo wuxuu yidhi id huwa tawxiidka maxaa yeelay id huwa sababtoo ah tawxiidka id huwa tawxiidka min kulli alawaamiri awaamirta iyo waxa la isfaray iyo axkaamta oo dhan acdamu ka weyn tawxiidkaa wax walba ka weyn ilaahay in la qiraa wax walba ka weyn majlis kastoo la yimaado inaad hadasho weyn ikhwaani telefoonada naga damiya ninkii telefoona dhegeysanaya oo banaanihina ku dhegeystay dhuqdhuqdhuqdhuqdan telefoonada naga daaya marka cashir baan fadhiyaa iyo telefoon baan sugayaa marka haddaba wax walba oo dunidan yaalla iyo waajib kasta oo qofka u yaalla iyo xil kasta oo laga doonayo waxaa ka wada weyn rabbigii abuuray ee cibaadadiisa u abuuray ee cibaadada ku lahaa cimrigiisiiyo noloshiisa gacanta ku hayee maamula inuu kelinimadiisa aqoonsado inuu rabbi keliya leeyahay uu ogaado taasaa wax walba ka weyn halkani waa meel goob ay umam iyo jamaacaad muslimiinta ka mida u nasab sheegtahay ku lumeen wey su-aasha ah awalu waajibin cala alcibaadi waxa ugu horeeyee addoommada waajibka ku ihi halkay ka bilaabataa waajibka ku saaran waa mas'alo kitaabka iyo sunnaduna ay caddeeyeen dariiqa xaqaana aanu qarsoonayn laakiin qoomam iyo ummado muslimiinta ka mid ah iyo firaq iyo dawaa'ifta cilmulkalaamka iyo falsafada ku sallihi ay ka leexdeen weeye kaasdib markay ka leexdeen awalu waajibin kelimatu tawxiidka weeye markii la yidhi ay ka leexdeen bay iyaga laftoodii isqabqabsadeen markaasay qoloba meel ku dhufatay qolaba u horreysay waxay yidhaahdeen awalu waajibin cala alcabdi annadaru waalbaxhu inuu horta baaris galo weeye ilaahay inuu jiro inuu baadi goobo wey oo ilaahay inuu jiraa wax caddaynaya uu keeno sababtoo ah bay yidhaahdeen macrifadu waa laba qaybood midna waa taqliid bay yidhaahdeenoo aabbahaa iyo hooyadaa iyo ummaddaad ku dhex noolayd baad ku soo dhex kortayba iyadoo ilaahay la qirsan yahoo la rumaysan yahaad ku soo dhex kortay aayado qur-aana intii lagu yidhi aayadahan waa qur-aan oo waa kalaamkii ilaahay baad iska qaadatay axaadiidna intii lagugu dul akhriyo ood tidhaahda iska akhrisa xadiida nabigaa yidhi sal alay wasalam baad iska rumaysatay waxay dhaheen hadaa tawxiidu lmuqalidiina qolada muqalidiinta ahee aan tawxiidkoodu meel laba gaarsiisnayn iimaankooduna aanu waxba qodnayn weeye laakiin tawxiidka waxay yidhaahdeen taqliidkaasina ma dhaafo danni oo yaqiin ma gaaro tawxiidkana ilaahay baaba yidhi bay ku leeyihiin iyagu tawxiidkana u fasirayaane ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an waa yaqiin iyo dhab in la gaaro oo yaqiintiiyo dhabseen ku gaarayaa waxay dhaheen aayad iyo xadiid iyaga haba soo dhigin meesha maba yaallaan waayo markaad ilaahay aqoonsato kadib inuu jiro aada caddayso inuu nabi soo dirayna ay kuu caddaato kadib baad warkan ilaahay baa yidhi iyo nebigaa yidhi qaadan kartaa marka u horraysa horta seebaad ku ogaatayba ilahay inuu jiro aayaddan uu yidhi horta isagu ma jiraabaa taallay dhaheen inuu jira inaad caddayso ood meel dhigta wey saa darteed maxaa waajiba annadaru ama albaxu nadar bicala albaxi baa loo jeedaa inaad kownka eeg eegto inaad baaritaan samayso ilaahay inuu jira maxaa caddaynaya inaad miiska soo saarto wey miiska inaad soo saarto baa lagaa rabaa hadalka madhabkaasi waa madhabkaanu ahaan jirnay waagii hore idinka waxaan umayna badankii lamaydan soo indhahaba maydan soo kala qaadino ashaacirada la dhihi jiray awal waajibaadka waxaa weeye alnadaru inuu qofku xeeg eego oo uu baxthi sameeyo qolaa ka sii fogaatay oo khulaata la yidhaahdo waxoogay durka iyagu waxay dhaheen sideedaba macrifada iyo macluumada marka la baarayo qofka baaraya laba mid buu noqdaa imaa qof wixii garanaya oo wuxuu garanaya uun sii laba goor baaraya aada noqoto taxsiilulxaasil ay tahay taana laa yufiid bay taxsiilulxaasil waa diyaacu waqtin saa darteed qofku haddii markii horeba la ogolaado inuu garanayo ilaahay inuu jiro nadar iyo adila u raadinteedu waa iska taxsiilulxaasilo taqliidkii aan sheegaynay iyo dannigii meel la uma gudbo maxaa la rabaa marka awalu shayin ashaku bay yidhahdeen horta waa inaad shakido ilaahay inuu jiro inaad ka shakido bay kow arrintu ka bilaabataa marka de nin waa shakisanba aayad iyo xadiid see u daliishan bay yidhahdeen ilaahay jire ilaahaygii soo dejiyey baad ka shaki saad u shaki bixi lahayd oo inuu jira aad u caddayn lahaydna waa inaad adilo raadisaayo uma nadaru baxigii iyo baaristii baa imanaysa markaad baaristaa ku soo guulaysato eed soo cadaysad soo xaqiijiso baa atawxiidu waajibin cala alcabiidi atawxiidu bay noqon haddaad rabtay dheen tawxiidkaagu iyo caqiidadaadi iimaankaagu inuu sal yeesho manaa waxaa la rabaa in lagaa dhaadhiciyo adigoo xataa muslim ahay oo qoys muslima ku dhasho dad muslima kusoo dhex koray haddaad rabtay iimaankaaga iyo islaamnimadaada inaad saxdo marka hore ilaahay jiritaankiisa waa inaad ka shakidaa manaa dadkan qofka ma la islaamiyey mise waa la gaaleeyey qofkii ilaahay rumaysnaa ee ummadda ilaahay rumaysan kusoo dhex koray ilaahay iska qirsanaa haddii la yidhi tawxiidkaagu wuxuu asaxi marka hore ilahay inaad ka shakido qofkan islaam baa la soo geliyey mise ku ahaa baa laga saaray banaanka la geeyey waxaa laleeyahay dhib ma lehe bax marka hore waxba kulamaada jirine kadibna soo noqo oo marka uu baxee shakiyo hadduu waxdu soo noqon waayana in badan bay ku dhacday saa darteed baan soo sheegnay qaarkood mar kale qaarkood inay yidhaahdeen ilaahay jiritaankiisu in ilaah jiro wax la yidhaahdo kun daliil baan u hayaa markaasaa nin baa wuxuu ku yidhi kun shaki baa kugu jirtayood kunkaa daliil ku daweynaysay adaa qalbigaaga kun shaki ku jiray annaga shaki iyo uma baahan shaki kuma jiro ilaahay wuu jiraa daliil u dooritaanna uma baahna adna dhaaf yidhi taa waaba tani maalinkaan dhalanay baan garanayna ilaah inuu jire adigaan hubinoo qalbiga annaga annaga boqol boqol ka badan boqolkiiba kun buu marayaa jiritaanka ilaahaye adiga haddaad kun shaki ku haysay ood kun dawo u baahatay shaki kun iyo kow hadduu kugu dhasho daliil kun iyo koowaad baa kaa maqanoo kunkaaga karo xaanfici maayaane ordna dhaaf wiil marka shaki ilaahay baa shaki baa waajiba waa madhab baatil oo dadka diinta in laga saaro masaladaa waxay salaysay oo lafdhig looga dhigay markii la yidhaahda ilaahay jiritaankiisa kaba shaki ilaahay inuu jiro aayad iyo xadiid looma daliishan karaa timid sababtoo ah hadalkan ilaahay baa yidhi horta isagii ma jiraa baan taagnahay wey shakigu wuxuba taagan yahay isagii ma jiraaye isagu markuu inuu jiro adii caddaysa wuu yidhi dheh saa darteed ihbaatu saanic baa loo bixiyey ilahay in labi la sugo looma maray yidhaahdeen mutakalimiintii qoladii nadarka iyo baxiga tiri iyo qolada kaleba tan dambe waa isku waafaqsan yihiin oo waxay leeyihiin laba arrimood bay isku waafaqsan yihiin in iimaanka muqalidku ee dadka iyo aayaadka iska raacay uusan meel weyn ba haysanin hadda imaankayga aayad iyo xadiid baan ku saleeye war meel weyn ma haysta haddaadan baaris ka soo bilaabin bay yihahdeen taa way ku raacsan yihiin halka laga soo bilaabay kala fog yihiin tallaabaad ay isku raacsan yihin ba waxay tahay horta adigoon daliil iyo xujo u helin ilaahay jiritaankiisa qowlkiisaan qaadanoo aayad iyo xadiid horta halkaa iska dhig maxaa la daliishan caqliga inaad ilaahay ku jiro inuu jiro ku caddaysa way saa darteed markii ilaahay ma jira aan nidhaahno aayad iyo xadiidka la soo ordine bannaanka inaga dhig waa inaan caqliga tagnaa caqliga see lagu ogaanayaa caalamkani waa mutaqayir wuu isbedbedelaa soo ma aha wax kastoo isbedbedelana wakti uu soo bilowday baa jirta saa darteed caalamkani wakti uu soo bilowday baa jira haddaba uunkanaan ku dhex nool lahay halkaasaynu u mari baa la yidhi inuu caalamkan makhluuq yahay ilan ilaahay khaaliq weye marka laleeyahay inuu unkan iyo cirkan iyo dhulkan ay makhluuq yihiin inaad caddaysa way horta ilaahay baad baarbaaraysaa soo maaha oo cirkan ilaahay cirkan ilaah miya maya maxaa cadaynaya cirkan waa la abuuray maxaad ku ogtay in la abuuray wuu isbedbedelaa wax kastoo isbedbedelana maalinu bilowday baa jirta meelaha markay marayeen kooxaa fallaagoobay oo yidhi cirkan iyo cirkan mu ujeedaan iyo dhulkan iyo wakti ay soo bilowdeen ma jiro alaflaaku sabca waa daa'ima weligeed qadiima azaliya wey oo nimankii falaasifadii griigu ay jiiteen ilaan dadkii shaki baa la yidhaha lasoo baaree see loo soo baari caqli hal aadaa la yidhaha caqligii qawaaciddii la raacaya mantiqii gariiga laga keenay buu haya falsafadii nimankii macallimiintii falsafadda ahaa ee cilmigan wax lagu miisaamaya keenay waxay noqotay in quluubta qadarin iyo weyneyn loogu hayo ilaan macallinka dhan ee mabda'ana iyo qawaaciddan aad u tixraacaysa rabbigaa jiritaankiisa inaad ogaato macallinka kuuga ee fanniga dejiyey qadarin baad u hayana waxaad leedahay nin culus buu ahaa rag bay madhabkoodii nimankaan ilaahba ma rumaysnayn niman bay lugta intay ku marteen bayba ilaahay keliya jira may ma jirtay kuleeyihiin uunka dhani alaflaaku sabca dheh ama tisca dheh waa wada qadiima niman baa ka soo hari waayey sooma nalayn haddii haddaan shakshaki lagu geliyo lagaa saaro aan soo noqon baa laga yaabaa qaar baa soo noqon waaya halkaa ku tegey baab jin oo dhib badan oo alcillatu walmacluul iyo cilla kaamila iyo cilla daa'ima iyo macluul iyo bad jinni oo falsafada haddii adigoo badaa wax ka aqoonin aad akhrido ama kitaabkan buqyat lmurtaad ibnu taymiya leeyahy ama risaala safadiyo nimanka fikirkaa qaba lagula doodaya aad akhrido waxaad dhihi waxani ma af jayniisba af carabi erayada oo arkay carabi weeye muxuu ka hadlayaa waad ku wareer runtii kadib markii ay yidhaahdeen waxyaaba isku soo xirxireen qawaacidda ay sameeyeen lafteeda baan musallam ahayn qawaacidda ay sameeyeen waa almuqadima asuqraa walmuqadima alkubraa walnatiija ay yidhaahdeen baa lafteeda waxay leedahay haddana qawaadix sida qiyaaskii qawaadix alcilla ayaa u lahaa bayana qawaadix leedahay halkaasaa marka intaan ilaahay sugitaankiisa la soo gaarin baa la isku soo jabi kana qaacidadaasaan muqadimadan haya muqadimada labada muqadimo laa nusalimu lmuqadimata aluulaa baa nin uga bilaabi muqadimada hore annaga ma ogonin saa darteed alif ka soo biloway aan soo dhisna hadda hayimaan ka muranno muqadimada hore inay jirto aan muran ka galno haddaba khadkii loo mari lahaa ilaahay inuu jiraa muran laga galay qac madaxa la isgeliyey foodaa la isdarayo haddana radda cala almantiqiyiin iyo iljaamu alcawaam cilmi kalam iyo kutubtan aqridaan waxaad ogaan falsafadan qawaacidday ku salaysan tahay lafteeda wax laisku raacsan yahay maaha wax badanoo ka midana waa huuhaa aan sal iyo raatoona lahayn sheeko aan sagaari ka birisanin wey marka wixii sida ahaabaa lasoo mari baa la yidhi waxay soo wadaan soo wadaan soo wadaan soo wadaan ilaah inuu jiraa meel soo dhigna yidhahdeen haddaba ilaahiyo dadkii miyaa wada hadlay baa timid see lagu ogaan ilaahay dadka wuxuu ka rabo nabiguu soo diray weye nabi inuu soo dira maxaa caddaynaya nabigani ilaahay xaggiisuba ka yimid maxaa caddaynaya nabi ma soo diri karaa xiriir intee leeg ba ilaahiyo aadama yeelan karaan muran baa ka dhacay nimankii mutakalimiinta ilaa iyo hadda haddii miisaan dhab a laysula yimaado ilaahay inuu jiro iyo nabi inuu soo diray midna ma sugi karaan iyagu ha yidhaahdaan waan sugnay oo adilaan keennay adilatu walbaraahiin baan keennay xujajkooda ama baraahiin ama jadaliya ama khaaabiya iyo waxay doonay ha ku magacaabaan xuja shicriya iyo ha ku magacaabaan laakiin markii midday keenaanba ninkii yaqaana fanigooda labiyo toban dhaliilood uu u sheego labiyo toban dhakaa dhaliilood fidhabixintooda suu taa uga jawaabi lahaa taa uga jawaabi lahaa unbaa qiila waqaala adduunka waa ku dhammaan bil hadduu dood u fadhiya ninkii yaqaanaayey oo xarigay xiraan buu furi karaa kaa waan furay cari xirun buu dhihi bil waxaa ka soo wareegi doodii maalin walba loo fadhiyey iyadoon la soo gaarin ilaahay wow jiraa khadkaad u mari lahayd ii saxun weeye halkaasaa taagan waayo khadkii baa laga leexdayo ilaahay jiritaankiisa fitrada iyo dalaa'ilta kownkeeda daahirka ah iyo kitaabka iyo sunnada in loo maray ahayd markii laga leexday caqli la yidhahda caqliga adama isku mid maaha caqligana waxaa saameeya bi-adaad ku soo kortay iyo fikirka dadka xilliga aada la joogta ay fikirayaan iyo aqoonta xilligaa jirta iyo caadaadka iyo taqaaliidu caqliga way saameeyaan qofku waxa uu u fikiraa hadba wareegga uu ku dhex jira waxbarasho fikir hasaawe siyaasad dhaqaale uu ku dhex jiro buu fikiraa afartaa duniya iyo afartaa dhaqan iyo afarta caadi afartanka iyo boqolaalka caqiidi iyo caadaad kale leh baa waxay la rabaa caqligoodii hal meel in laysugu keeno markii ay caqli aynu ku kala baxno nina daaqadaasu jabin nina guriga dabaqiisa koruu ka boodi nina dhulku hoosunbuu qura nina bariya galbeed baa la kaayay waxaad noqon deedna raaxat mushariqatan mushariqatan waruxtu muqariban famataa liqaau mushariqin muqaribin wuxuu yadana bari bay haddana galbeed baa taloo laba ruuxoo bariya galbeed u kala anbabaxay goormay isu imanayaan annagaan sii socdaa dhinacaydhacan u socdaa iyadana qorax kasoo bax bay usii socotaa marka taloo ma iska hor iman doonaa dhulku waa wareeg haddii la yihahdo la soo daafo wareegaan in iska horyaho haddaan laga yaabo marka innagu waxaynu leenahay awalu waajibin waajibka ugu horeeya cala alcabiidi addoommada macrifatu araxmaani allah raxmaankaa in la aqoonsado weeye bitowxiidi kelinimo inuu jiro inaa hadda daydayda maaha laakiin inuu keligii yahay oon cid wax la wadaagtaa jirin inaad aqoonsato wey id huwa towxiidkaasa min kuli اlأwaamiri awaamirtoo dhan acdamo ka weyn wahuwa tawxiidkuna nawcaani waa laba nooc ayaa man yafhamu nidaa wey qofkii wax fahmayo wey ninkii wax fahmaya ee hadal u dhaadhacayo ee dhug iyo fiiro lahu tawxiidkuna laba nooc wey oo laba dhinac baa laga eegaa ihbaatu daati rabi jala wacalaa ilaahay jiritaankiisa oo la sugo asmaa'ihi wa asmaa'ihi alxusnaa magacyadiisa wan wanaagsan sifaatihi wa sifaatihi alculaa tilmaamihiisa sarreeyana la sugo oo rabbi jira oon asmaa iyo sifaat lahaynna jiritaankeeda la sugayaaye waa daata wadata asmaadeeda ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay ama nabigu sala allahu calayhi wasalama sunnadiisa uu ku sheegay oo wadata sifaadka iyo tilmaamaha rabbi qur-aankiisa uu ku sheegay ama nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa uu ku sheegay daato ilaahay jiritaan marka ilaahay daatadiisa aynu sugayna qiraynaaye waa mid asmaa iyo magacyo uu qur-aanka ku sheegtay leh oo isagaa wuxuu ina yidhi walilaahi alasmaau alxusnaa ilaahay baa asmaa iyo magacyo wan wanaagsan iska leh fadcuuhu bihaa ilaahay ku barya magacyo wan wanaagsan buu leeyahay ayamaa tadcuu falahu alasmaau alxusnaa ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay sida kastood u baridaba magacyadiisi meelo badan baa qur-aanka leenoogu sheegay assamiicu albasiiru magacyo tiro badanna waa kii lagu sheegay suuratu alxashri qaybteeda dambe haddaba asmaada ilaahay uu leeyahay baynu ku aqoonsan oo aynu u qiri sifaatihi wa sifaatihi alculaa tilmaamihiisa sarsare uu leeyahay ilaahay inuu cilmi leeyahay ilaahay inuu qudre iyo awood leeyahay ilaahay xayaatu nolol inuu leeyahay ilaahay inuu leeyahay sifaadkiisa kaamilka cize inuu leeyahay ilaahay sifaadkiisa oo dhanna isagu uu tilmaantay iyadana waynu u qiraynaa halka laba mas'alo oo kutubu tawxiid walcaqiida markaad maraysaan idinsoo mari doonta qaarkoodna ay kutubtooda ku dareen sidai abubakr ilismaaciili iyo rag lamida ninka la yidhahdo tabari sariixu sunna iyo kuwa lamida ay soo hadal qaadeen ma maqasheen mas'alo la yidhaahda weli alismu walmusama masale waxaa jirta alismu walmusama la yidhahdo magaca iyo waxa ku magacaaban magacu ma isku mid baa mise waa kala laba tabari baa ku leeyahay haadihi xamaaqatun waa doqonnimo iyo maangaabnimo la dhex galay mas'aladaa waxaa keenay niman diidanaa asmaada ilaahay oo waxay yidhaahdeen ilaah annagu waxaanu sawiranaynaa aan magac iyo tilmaan midna lahayn ilaahay samiic lama yidhaahdo oo basiir lama yidhaahdo oo qadiir lama yidhaahdo oo alqawiyu almatiinu lama yidhaahdo alkhaariqu albaari'u almusawiru lama yidhaahdo wax sifaad iyo tilmaan ahna ma laha masaladaan marar hore idiin sheegaye alhayuula wasuura wey sawir tilmaan aan meel la wadanin iyo wax jiro oo si uu u jiraba aan jirin saas dartee almucail yacbudu cadaman waana masaladay ka socoto laa daakhila alcaalami walaa khaarijahu walaa muttasilan bilcaalami walaa munfasilan walaa xayan walaa mayitan walaa caaliman walaa jaahilan annaga waxay dhi ilahay waa caalimna dhihi mayno waa jaahilna dhihi mayno wuu nool yahay dhihi mayno waa meyid dhihi mayno adduunka kuma dhex jira kamana baxsana korna ma jiro hoosna ma jiro midigna ma jira bidixna ma jiro horeyna ma jira gadaalna ma jiro awoodna ma laha caajizna maaha mana hurdo mana soo jeedo marka waxaad sheegaysaan aad ka warramaysaan waxaan jirin baad tilmaamaysaan maya maya maya xayun haddaan nidhaahnana waxaan ka baqaynaa naflaydaa inuu shabaho meyitun haddaan nidhaahnana naflaydii baktidee baan ka baqaynaa inuu shabaho gidaarkanba xayun iyo meyitun midna lama dhaho xayunti waxaad uga baqdeen naflayda inuu shabaho haddana gidaarka oo kaleetaa ka dhigteen miya naflayda iyo gidaarka kee fiican markaas naflayda ka fiican waxaan an laha haddaad mid un u ekaysiinaysaan naflaydii fiicneedna waad kala cararay gidaarkiina waan la aadnay marn waa kala daysaan marka waxa laalay waxay caabud rabbigay caabudayaan kuma sheegi karaan ani rabbi baan caabudayaa inuu jirana maanka iyo maskaxda waan ku hayaa lakiin saas u jira saas magacaasuu leeyahay kuma dhihi karo tilmaanta u leeyahayna ma jirto magacna ma laha tilmaanna ma laha war dee maskaxda adigu isaga hay laakiin ma dhici kartaa caqliga aadamuhuna ma sawiran karaa wax jira oon tilmaanba lahayn sina aan u tilmaanayn adiga waxaad sawirataa guri dhisan oo aan gaabnayn oo aan dheerayn oo aan midabada iyo kalarada midna lahayn oo midab la-aanna aan ahayn oo aan ballaarnayn oo aan dhuubnayn oo aan qaybsanayn oo aan isku oolin oo aan dhagax ka dhisnayn oo aan bir ka dhisnayn oo aan ciid lagu darin oo aan dabaq ahayn oo aan dhul ahayn aan dhul ka haysanin meel korena ka soo lalmanin guri saaad u sawiro markaan ku idhaahdo meel halkana guri baa ku yaala ma dheera mana gaabna dhexdhexaadna maaha dabaqna maaha hal hal guri dhulkaana maaha isku qolqolna uma qaybsana iskumana wada yaallo markaan ku idhaahdo waxaad maxaad idhihi waxaad idhi dhihi war nin gurigaad sheegaysaay maskaxdan baa laga yaabaa inaad ku haysatee wax jira maaha mise waad igu ciyaaraysaa baad idhihi ninkii caqli wuxuu dhihi igu ciyaaraysaa horta nin waxaa wadan leedahay waxaas weeye waxa rabbi tilmaantiisa la raba in laga dhigo nimankii markay asmaada ilaahay diideen baa waxaa la yidhi maxaad u diideen asmaada ilaahay su-aal bay keeneen oo ah ilaahay asmaadiisu ma isle isagiiba ahiya huwa ow hayruhu ilaahay asmaadiisu ma isagaa mise waa cid kale ilaahay keligiibaa allaha barkin udhiga barkin barkin soo siiya ninka rag baa hurdiya barkin hala siiyo marka ninkii sexda barkin un udhiga ilaahay subxaana watacaala waxay yidhaahdeen keli isagu waa khaaliqii allihii rabbi subxaana watacaala huwa alawalu walaakhiru la yidhi asmaadiisu ma isagiibaa mise waa waxaan isagii ahayn su-aasha meelo badan baad ku arkaysaan kutubul ashaacirana haddaad akridaan aad bay ugu jirtaa ilaa aakhirkii waxay qasabtay aimatu sunna kutubtooda inay kaga hadlaan markaase waxay dhaheen allah waa is waa mid asmaaduna waa gaar waxaan alla ahayn oo dhanna waa makhluuq asmaadiisu waa makhluuqaadka ka mid tahay caliimun qadiirun waa makhluuqaadka ka mid tahay waxaa la yidhi maxaa caddaynaya waxay dhaheen adiga magacaagu isku mid baa tihin horta mise waad kala tihiin waxay dhaheen tusaaleaan idin siinaynaa haddii la yidhaahdo alismu huwa lmusamaa isla isagii un weeye markaan dabka sheegayno dab markaan dhaha carabka maan ka gubto markaan dab dhaho hadduu dabkii yahay laftiisii carabka maan ka gubto magac iyo dabku waa kala labay yidhahdeen dab waa magac kaa dabkee lagu gubtana waa wax kale haddaynan ahayn dab markaan dhaho carabka ay guban lahaa baraf markaan dhahana cafka ay qaboobi lahaa waxaa yani intuu leegyahay fiiri waa xamaaqaad wuxuu ku tilmaamay imaamu tabari raxima allahu tacaala markii la yidhaahda laakiin iyagiina waxaa ka hor timid waxaad tihi maxamed baan arkay ma magac baad aragtay mise qofkii baad aragtay markaan ku idhaahda dab baan arkay ma magac baad aragtay hadday kala la yihiin dab iyo kii shidmay hadday kala lala yihiin ma dab baad aragtay mise magac baad aragtay hase ahaatee waxaa iyaga kaloo ka hor timid markii la yidhaahdo yaa allah markii la yidhahdo yaa rabbi yaa raxmaan markii la yidhaahdo ma ilaahay baa la beryey mise makhluuq baa la beryey haddii lay tirahdaan makhluuq weeye asmaada ilaahay makhluuq weeye haddaad tidhaahdaan ismiga ilaahay fadcuuhu biha ilaahay yidhi haddaan barino yaa raxmaanu yaa qawiyu yaa casiizu haddaan idhaahno makhluuqaad baan barinay makhluuqaad haddii la baryana shirki bay noqon soo maaha ilaahay baa shirki sameeyey ina yidhi bay noqon soo maaha baa la yidhi markaas waxay dhaheen maya waxaan uga jeedaa war xamaaqada iyo doqonnimada naga daayey aima sunna waxay yidhahdeen ilaahay muxuu ina yidhi magacyo markuu ka hadlayay walilaahi alasmaa asagaa iska leh haddaba magacan waa magacaagii marka magaca laga hadlayana marna waxaa loo jeedaa qofkii ku magacowna maxamed baan arkay maxamedow markaan leeyahay markaan ku leeyahay maxamed baan heshiinay magac maanan heshiinay aniga magac baan heshiinay mise adaan heshiinay adigaa kula heshiiyey adigaa waxayna dhex maray adigaan wada hadalnay maxamed baan maanta wada xaajoodnay markaan idhaahdo yaan yaxaan la xaajooday magacani daatada unbuu tacriifinayaaye wax kale ma aha daatadii magaca lahayd unbuu kuu tacriifinayaa marka masaladaa waxba inaad kulugeen haddii kuula yimaado waxaad tidhaahdaa yaa raxmaanu yaa qawiyu yaa casiizu ma bannaan tahay dheh ha hadduu ku yidhaahdo haddaad tidhahda asmaada ilaahi waa makhluuq makhluuq baa la beryey oo gargaar la weydiistay ee soo shirki maaha dheh waryaab shirki baad banaysay ilaahay fadcuuhu bihaa markuu yidhi ilaahay maa shirkin amro shirki noo diray midda kale waxaa tiri haddaan ku ihahdaa maxamed baan arkay ma magac baan soo arkay mise qof baan soo arkay marka waxba yaan laydinku lugoynin masaladaa wax badan intaa ka badan haddaan sii gala waxaan ka yaba inaad kusii wareertaano alism walmusama huwa huya ow hayru haddaan sii gala ad ku wareereysaan wuxuu yidhi waanahu alle الرب ربي إنه يهي الجليل الأكبر إيه وين جليل إيه أكبر لبدا وين وين الخالق الله أبور إنه يهي البارئ الله بلاوي إنه يهي المس والمصور الله ثوري إيه سوري إنه يهي الخالق البارئ المصور سورة الحشر كترتها baari lbaraaya khalqiga iyo uunka dhani kii bilaabay weeye munshiu lkhalaa'iqi khalaa'iqda iyo uunkana kii soo amaamuday ee soo askumay weeye mubdicuhum kii bilaabay weeye bilaa mithaalin saabiqin wax tusaale uu ka horreeyo ka eeganayaay isagayna jirin dadka hadda waxsa sameeyaay waxbay tix raacaan ama khariidad bay tix raacaan ama shax loo dejiyey bay tix raacaan ama wax wixii oo kale ay soo arkeen bay ka eegtaan ilaahi subxaana watacaala dunidan markuu abuurayey mid hore oo jirtay oo uu ka dhowrtay ma laha isagaa sidaa ay tahay eber intuu ka soo bilaabay buu abuuray saa darteed baa qur-aanka lagu magacaabay badiicu asamaawaati waalardi cirkiya dhulka isagoon wax ka horreeyey jirin oo laga eegtay buu isagoo askumay oo uu soo alifay oo sidaa uu ka dhigay yaa ku haysta weeye ilaahay abuuritaanka cirkiya dhulka horta wax ku haysta ma jiraa uunkuse cid lagala tashaday uunkan abuuritaankiisii iyo bilowgiisii ma jiraan uunka kale maxaad ka dooni innaga cid abuurkiisii lagala tashaday maynugu jiraan yaa markii la abuuraye la weydiiyo ma lagu abuuraa raalli ma ka tahay la yidhi markii lagu abuurayey almusawiru sida lagu suureeyey huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa caloominka hooyada adoo ku jiruu ku sawiray ku suureeyey kombyuutar laguguma xihin kombyuutar laguma xirin baalahan mawjaad sawtiya ay yidhaahdaane codka ilmaha soo qabtana hooyadaa laguma rakibin oberation dhakhtarna maynan gelin laysarna looma soo qaadanin markii minka hooyada calooshii lama dilaacinin oo minkii lama furin halkaa adoo joogaan intaa iyadoon la samaynin baa lagu sawiray yaa lala tashaday siduu u ekaan doono yaa tale laga weydiiyey ama raalli ku noqo ama ku noqon insaad u eg tahay itaalkiisa yaa lagala tashaday intuu la ekaan yaa midabkiisa lagala tashaday cidda iyo qoysku u dhalan yaa lagala tashaday ilaahay baa sida uu doonay kuu abuuray adigana uunka hadday isu yimaadaan kaba dheerdheer in lagu xirin maahan ee hal mitir ma lagugu dari karaa iyo nus mitir ma lagu dheerayn karaa in kaba dheerdheer lagu xiriyo markaad siibto bas tahay halkaagaad ku noqon maahane marka rabbi subxaana watacaala wuxuu u abuuray dadka sida uu doonay munshiu lkhalaa'iqi khalaaqdun isagaa soo askumay oo soo amaamuday mubdicuhum kii sameeyey weeye bilaa mihaalin saabiqin wax hore uu ka eeganayaay isagoon jirin rabbi baa soo sameeyey alwalu allihii hore weeye almubdii wax walba soo bilaabay bilabtidaa'in isaguse xilli uu soo bilowday aan lahayn waalaakhiru allaha dambe albaaqii jiri doono weeye bila intihaa'in isagoon wax xilli uu dhammaanayaa aanay jirin tanna wuxuu tilmaamayaa aayaddii suurat alxadiid ahayd ee ka bilaaban jirtay huwa alwalu waalaakhiru huwa alawalu alla kii horay u jiray weeye waalaakhiru kadibna u jiri doono wey khalqiga iyo uunkan kalea waqti ay soo bilowdeen iyo waqti ay dhammaanayaan leh oo dunidan la yidhi kullu man calayhaa faanin wax kastoo dusheeda jooga wuu dhammaan doonaa waa baabi'i doonaa kullu shayin haalikun ilaa wajh ilaahay asaga maahane waxa kaloo dhan wuu baabi'in doonaa cumuumaadka wixii daliil ka soo reeba loo helay baa loo baa la soo reebi laakiin inta kale sidaa ilaahay ugu ugu talagalay bay u baabi'i nabigu aayaddaa markuu fasira casr waa kii uu lahaa ilaahay huwa alwalu falaysa qablahu shayun waalaakhiru falaysa bacdahu shayun wax ka dambeeyana ma jiraan inagu markaynu axkaamta iyo caqaa'idka sugayno ilaahay baa yidhi subxaanah nabigaa yidhi sal ly slm inaan ku wareegeysana wey laakiin aflaton iyo aristo baa yidhi banaanka inaga inaga dhiga haynoo keenina alaxadu alla keliya wey alfardu ee keligiiah alqadiiru allaha awoodo weeye alazaliyu soo jireenka ahaayeen awaldii oo kaleetee la macno tahay asamadu allaha loo baahan yahay baahida loola qasto isaguna inta sharaf iyo ammaanahoo dhan mudan weeye albaru allihii samafala weeye almuhayminu allihii xafiid iyo raqiib oo wax walba dusha ka ilaalinaya wey alcaliyu allihii sarreeya wey intana asmaadiisii wey oo wada sifaadkiisii wadata ilaahay keligii inuu yahay wahuwa alwaaxid اlqahaar qul huwa allaahu axadu keligii weeyaa lagu yidhi alqadiiru allihii wey allihii awood badan wey wahuwa calaa kuli shayin qadiir wahuwa alcaliimu اlqadiiru alazaliyu soo jireenka w lakin aayad iyo xadiid lafdiga ma leh aلsamadu qul huwa allaahu axadu allaahu samadu samadka waxaa la yidhaahdaa waa erayada aadka u macnaha weyn buu ka mid yahay samad waxaa la yidhaahdaa asayid اlkaamilu fii sudadihi waa ninka madaxda sharafta madaxtinimo iyo sharaftinimo ay ku dhammaatay wey kaamil u tahay sidoo kaleeto alghinaa iyo in wax walba ka deeqtoon yahay ay ku dhammaatay sidoo kale wuxuu samadu soo gelaya aladii yaxtaaju ilayhi اlkhalqu kulluhu unkao dhan baa isaga u baahan oo bimacna alghaniyu baa hoos gelaysa qul yaa ayuha annaasu antum اlfuqaraau ila اllahi idinkaa alla u baahnayow ah wallaahu huwa alghaniyu اlxamiid ilaahayna mid mahadsan oo kadan ka wada maarmo wey gam hadduu idinka dhig waxba kuma fadhiyaan idinka albaru wahuwa albaru الraxiimu almuhayminu العزيز الجبار وسورة سورة الحشر وي العلي وهو العلي العظيم انت هو آيات قرآن موجدة انتاس سو إلهي كميدان أغين ركرا شيكتي مرك إلهي انت إنك وحل إن بريو أما اسماذا إلهي كليجي بإسكاله عد شيغان كرتانا مجرتو هذا عد كلا أتيري صوت أمغا إن إليهين يمعنيه ساد كتل مانتانا ilaah baad ka dhigatay wey laakiin u sheega nimankii manaaqibka haystay inay rumaysan yihiin cidaan ilaahay ahayn manaaqibka inay ku taallo inuu magacyadaa leeyahay manaaqibka waxaa ku taalla ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati ana alwaaxidu waaxidku waa aniga buu yidhi waxay iyagu leeyihiin ma dhihin sheekhu lakin sheekh jilaani baa saa yidhi bay leeyihin way ku been abuuranayaan way ka samaynayaan laakiin iyagu waxay rumaysan yihiin inuu sheekh jiraani saa yahay kaba soo qaado ilaahay ma ilaahay kama ma qadarin ilaahayna waa ku mahadsan yahay inaanu sheekhu wadar warkaa dhihin laakiin jadalan kaba soo qaad jiraani hadduu dhihi lahaa halkaan buu mari lahaa cid kasta oo tiraahda anaa magacyadii ilaahay leh de meeshaa xun daaqadaan bay ka bixi diinta daaqadan bay uga sii bixi ninkii u rumeeya uga garaabana diinta waa ka sii baxay isaguna manaaqibka waxaa ku qoran sheekhu dariiqahoodu inuu leeyahay ana alwaaxidu waa aniga alfardu iyo keligii alkabiiru bidaatihi u weyn wax walba waa aniga soo ma marka iska jir haddii aad beytkaa markaad aragto waa kufrun maa bacdahu kufrun wey oo muxuu sidaa u leeyahay maalin baan ka hadli doonaa ana alwaaxidu alfardu alkabiiru kowdhaha ana adaakiru lmadkuuru manaaqibka waxaa ku talaxyaa badan bal idinku laba iswaafajiya dhowr beyd baan idiin macnayna wuxuu yidhi ana adaakiru lmadkuuru dikran lidaakirin ana shaakiru lmashkuuru shukran binicmati ana adaakiru midka wax xusaya dikrii adkaarta akhriyaya waa aniga almadkuuru ka la xusayo waa aniga waa isla anigii ana shaakiru ka mahad celinayo waa aniga almashkuuru binicmatin nicmada ka loogu shukrinayana waa anigii ana alcaashiqu almacshuuqu ana alcaashiqu ka wax jeclaada waa alla wax jeclaada waa aniga almacshuuqu ka la jeclaada fii kulli madmarin qalbi kasta laga jecel yahayna waa isla anigii ka wax jeclaaday iyo ka la jeclaaday waa anigii ka dikriga akrinaya kan loo la xusaya waa anigii kan maqlaya kan shukrinaya iyo kan lagu shukrinayana waa isla anigii kuwa kalena ana daakiru madkuuri baa ka horeysa tan waa gabagabadii markuu intaa soo sheegay idinku maxaa ku fasiri kartaan anigaa dikriga iyo qur-aanka akhriyey anigaana ka loo akhriyana waa aniga anigaa alxamdu lilaahi iri ka xamdu lilaahi loo yirina waa isla anigii anigaa alla jeclaaday kaa qalbiga laga jeclaadayna waa isla anigii waxaa ma fahmi kartaan waa tuabshir bacad la yidhi halkan weeye baabkayna lama geli karo baxarbaxuur waayo taashir baa la yidhi halkan way mar baan ka hadlay doonaa masala masalatu waxdat alwujuud wey inay ilaahyo yihiin oo ilaahay qayb ka mida noqdeen bay ka dhigan tahay hadalkani oo caalamka dhan baan abu waa kuulihii eegay calaa kaqardalatin calaa xukmi itisaali ilaahay markaa ka mid noqday wax yaroo calaacashayda saaran oo kaleeto caalamkii noqday saasaan isha ugu wareejiyeyo malagtu bilaadallaahi sharqan wa maqriban wey waa amri amrullahi in qultu kun yakun halkaasa ku timid ilahay ilahay qayb ka midaan noqday masaladaa waxdatul wujuudka la yidhaahdo ee manaaqibka kow dhaha mawlidkii mawlidkii daybiciga iyo bersanjigan akhrisan jireen la akriyo atirlaahuma la akriyo maarteen kitaabkana waxaas ku salaysan yahay waayo kor baa idin wada akriyi doonaa insha allahu tacaala marka alwaaxid alfard alkabiiru allah wey subxaana wa tacala cid kale maaha ciddii kaloo sheegatana been weeye ciddii cid kale ku sheegatana shirki wey ilaahay alcaliyu allihii sarreeya weeye maanta halkaasaynu ku deyn culuwiga haddaan hoos usii gallo ilaa toban berida soo socota ma kala hadhi karto macno ahaan iyo xukum ahaan uma kala hadhi karto insha allahu tacaala mar baa laakiin maalinta aan ka hadlay waan idiin sheegaye ama shah bigays iyo kol wasalaamu calaa muxamadin wala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan filayaa waa casharkii saddexaad soo ma waxaan ka bilaabaynaa qowlka mualifka iyo naadimku yihi raximah اllahu tacaala culuwa qahrin wa culuwa الsha'ni jala can اlأbdaadi wاlأcwaani kada lahu اlculuw wاlfawqiya calى cibaadihi bila kayfiya wmaca daa muطalicu ilayhimu bicilmihi muhayminu calayhimu wadikruhu lilqurbi wاlmaciyah لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا kullaba intayna wada gaarayna u malayn maayo cashirkeenna wuxuu ka bilaabanayaa masalada ilaahay alculuwu in loo sugo inuu sarreeyo sarrayntaasi inta macno ay leedahay oo dhanna inuu rabbi mutay uu kaga hadlay mualifku raximahu llahu tacaala oo kelimaddii ugu dambeysay cashirkeennii hore oo ahayd alcaliy markuu yidhi alaxad alfardu alqadiiru alazali alsamadu albaru almuhayminu alcali cashirkeennii hore xarafkii ugu dambeeyey baa wuxuu ahaa beytkii alxadu alfardu alqadiiru alazali alsamadu albaru almuhayminu alcali ilahay asmaadiisa inay ka mid tahay inuu yahay alcaliyu allaha sarreeya cashirkeenna qaybta hore maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa ilaahay sarrayntiisa subxaanahu wa tacaala iyo ereyga markii la yidhahdo ilaahay wuu sarreeyaa inuu sida loo yiri yahay
macaanida sarraynta oo dhanna wuu sarreeyaa inta macno ay leedahay oo dhanna in uu mutay baynu halkan ku arkaynaa sharif lafdiga culuwiga ilaahay wuu sarreeyaa saddex macnoba saddex arrimoodba ilaahay waa ku sarreeyaa subxaanahu wa tacaala mid waa ka gacan sarreeyaa uunka dhanoo cid isku taagi karta ama amarkiisa ka hor iman karta ama xukunkiisa iyo maamulkiisa diidi karta ama wuxuu isagu doono ka hor iman kartaa ma jirto cid waliba siduu ka dhiga weeye siduu ugu taliyana weeye siduu doonana wuu ka yeelaa in laba xataa in loo daba qabsado oo laga daba hadlo kama baqo taasi waxaa la yidhaha culuwu qahrin mid labaadina darajo ahaan buu u sarreeyaayoo sarraynta uu qiimo iyo darajo iyo makaano uu leeyahayna uunka dhan buu ka sarreeyaayoo wax la barbar dhigi karo ama lagu itaalin karo ama waa la mid la dhihi karo ma jiraan iyadana ta saddexaadna isagaa baa kor jiro oo khalqigiisa wuu ka koreeyaa kor buuna ka jiraa saddexdaa arrimoodba mualifku waa tilmaamo wuxuu yidhi alcaliyu sowma ahayn alla kii sarreeyo wey sarrayntiisaa kow culuwa qahrin sarrayn inuu ka awood badan yahay oo si doona uu u maamulo uunka dhan ah buu sarreeyaa waa culuwa sha'ni shanigiisa iyo xaalkiisa iyo darajadiisu inuu sarreeyo oo quluubtana qadarin uu ka mudan yahayna rabbi waa leeyahay jalla waa ka wan yahay can iladdaadi wax la garab dhigo iyo walacwaani wax u gargaara oo garab u noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka deeqtoon yahay waana ka sarreeya tadamba haddaba inoo dambayso labadan doodi kama dhicin waagii hore dadka muslimiinta ah ta koowaadii waxaa weeye culuwa qahrin ilaahay addoommadiisa inuu ka wada awood badan yahay wax allaalay wuxuu doonana uu samaynayo meelo badan baa qur-aanka lagu sheegay wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi wa huwa alxakiimu alkhabiir waa kii suurat ancaam ilaahay ku yidhi wa huwa alqaahiru allaha qasba weye fowqa cibaadihi waxaa kasii horeysay suurat ali cimraanna qur-aanka tartiibkiisa haddii la eega in lagu sheegay qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka minman tashaa qofkaad rabtana waad siisaa kaad rabtana waad ka xayuubisaa jagada kuu rabana isagaa siiya isagoon cidi kala tashanin kuu rabana wuu ka qaadaa xukunkii iyo boqortooyadii iyo maamulkii saas darteed waxaad arki shalay nin xabsi ku jiray oo maanta madaxweyne ah iyo nin shalay madax ahaa oo xabsi intii la geliyey aad aragteen afka kaamera in laga gelinayo maalin walba ilahi subxaana wa tacaala kan laga qaadayna talatiisa iyo raalli ahaansha lagagama qaadin lalama tashan kan la geeyeyna in badan awoodtiisa kuma tegin cid baa asbaabta ilahay asbaab baa jirta laakiin ilaahay baa wuxuu doona qadaro qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaau qofkaad doontaad boqortinimada siisaa iyo maamul iyo madaxtinimo iyo awood watanzicu lmulka minman tashaau qofkaad doontana waad ka xayuubisaa oo isagoo shalay madax ahaa buu maanta xabsi galaa isagoo shalay maalqabeen ahaa buu maanta dariiqyada tuugsadaa isagoo shalay xoog badnaa buu maanta tabar gabaa wixii uu shalay ahaa qofkaad doontana ilaahu waxbaad ka dhigtaa qofkaad doontana waxba yahobaad ka dhigtaa manaa isaga suu doona ka yeela soo maaha saas darteed wuxuuna yidhi weliba laa yus'alu camaa yafcalu wuxuu sameeyey cidima weydiin karta maxaad u samaysa ma dhigi karto wahum yus'aluuna inta kalese waa la weydiin maxasaa u yeeshay baa la isdhihi cid ku qabsan karta cid ilaahay wuxuu qadaray ka hor iman karta iyo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkiisa diidi kartaay ma jiraan meel kaleba ha aadin inteenaan markii lagu abuurayey sida laguu abuuray inta lagula ekeysiin intaad noolaan inta goortaad dhiman goortaad dhalan yaa la weydiiyey wax wax laga weydiiyey minugu jiraa waa layna abuuray adigoon ogeyn in lagu abuuri baa lagu abuuray adoon lagu weydiinin inaad dhalataad dhalatay bannaankaadoo taaganun baad is aragtay oo duniyada soo gelitaankaagii waxba lagaama weydiinin sida aad ku joogina waxba lagaama weydiinin muuqaalkaaga iyo itaalkaaga iyo midabkaaga iyo qoyskaaga iyo qabiilkaaga iyo cidaad noqon markaad ka tegaysana lagula tashan maayo waa lagaa qaadi adoo lagu jecel yahay oo lagu ooyayo hogayo ba'aya laleeyahay baa tolkaa iyo qaraabada hadday isu wada yimaadaan baanay malakumoodkaa celin karin waxaa la wakaase ajashiisii baa dhammaataye waanu ka qaadaynaaye tol iyo qaraaba haddaad inaa soo tagtaan carwakaasi celiya falowlaa in kuntum hayra madiiniina tarjicuunahaa in kuntum saadiqiinta dadka nafta baa ku celisaan ar nafta ku celiye haddii dadka intuu u qayshado yidhaha nafta igu celiyana waxaa la dhihi xaajiyow naf ma celin karnee maxaa kaloon kuu tarnaa marka caziga aadamaha intaa dhan rabbi keliyaa maamula wa huwa alwaaxidu alqahaar alle keligii oo wax walba qasba wey wax allaalay wuxuu doonuu mariyaa ummadaha uu cadaabayeyna wuxuu shidhi markii qowmu hamuud laga sheekeynayey fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha cadaab buu ku camimay eber kaga dhigay walaa yakhaafu ilaahay kama baqo cuqbaaha dakana heeday dib in loogu qabsa ilahay kama baqo dadka yidhahda isilaali iswaardiye waxbaa samaysay ama lagu soo dabagala ilahay waxba kama baqo cidna ugama hibaysto rabbiga awoodda intaa la eg leh muran iyo doodi kama jiri jirin waagii hore saas darteed culamaa ulcaqiida markii abbaabkaa laga hadlayo waxaa la leeyahay qof islaam u nasab sheegta oo arintaa dood ka keenay ma jiraan macnaheedu waxaa wey qofkii dood ka keenaay muslin maaha